bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allahuma wsalama calaa nabiyina muxamedi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan dhegeystay hadalka sheekh cali wajiis sheikhna anigu afkayga iska maray mooyaane ninkan sheikh ma aha sideedaba horta waa inaan ogaano dadkan cimaamadaha xiran oo koofida xiran oo ayagu culamaa'ul bariiska ah oo culamaa'ul hunguriga ah oo culamaa'ul ah macnaha soorta ah dadkan horta inaan lagu kadsoomin weeyaan maxaa yeelay cimaamadaha iyo koofeeduhu dukaamada ayay yaallaan xaqiiqatanna waxa ah inay yihiin kuwa ilaahay sheegay fansalakha minha fa atbacahu shaydaanu fa kaana min alghaawiin macnaa diintii macnaa shaydaankii baa raacay asagii macnaha diintii buu ka dhex baxay oo uu ka siibtay fa atbacahu shaydaanu marka shaydaankiibaa asaga raacay oo dabagalay waxayna ka mid noqdeen kuwa dhumay hadalkiisa waa dhegaysanayey maxaa yeelay waxa weeyaan waxa uu leeyahay dee waxaan qof waxa weeyaan xataa damiir leh iska daa shiikhnimo iska dhaaf caqli iska dhaaf garaad wuxuu leeyahay nimanka furinta ka soo cararaya wuxuu leeyahay watawalli yowmi zaxfi bay ku dhacfeen ku dhacwee ku dhaceen tawalli yowmi zaxfi marka aad leedahay yay u dagaalamayaan mabda'ee ku dagaalamayaan diintee ku dagaalamayaan shacaa'irtee ku dagaalamayaan macnaha maxay yacwe ujeeddadoodu tahay marka uu leeyahy watawalli yowmi zaxfi ilaahay diintiisa ruux kor yeelaya oo raayatu tawxiid wata oo ilaahay ka ajar xisaabsanaya oo arrinkiisu yaha licilaa'i kelimatillaah ba ayaa waxaa loo deliishadaa watawalli yowmi zaxfi laakiin nin dimuqraadiyo ku dagaalamaya oo waxaweye ku dagaalamaya hunguri oo ku dagaalamaya raaya cummiya oo ku dagaalamaya macnaha inay raggu ragga guursadaan u dagaalamaya dumarku dumar inay guursadaan u dagaalamaya shareecada ilaahay in la tuuro la ilqeeyo u dagaalamaya inuu gaalo macnaha garab siiyo ninkaasi watawalli yowma zaxfi marka yaan lagu kadsoomin culummadan waxaan culummada sheeganaya waa culamaa'u suu sheekhana wuxuu leeyahay cali wajiis ciidanka waa in beriiska laga jaro furimaha ka soo cararay hadalkaas isagaa maxaa kaaga baxay hadalka isagaa waxaa iiga baxay si kastoo ay isku kor qaadeen oo ay isku dhuldhigeen oo ay u galgasheen oo ay koofida u dhigteen oo ay hadda meel macnaa kaga bariiseeyeen hotel inay ku qancin waayeen inay dadkaasi goobta dagaalka joogaan si kasta hadday yeeleen waxay ku qancin waayeen inay goobta goobta dagaalkana annagaa sirteeda u sheegayne iimaan baa lagu joogaa ikhlaas baa lagu joogaa waxaweye waxa tawxiid baa lagu joogaa waxaweye alla kacabsi baa lagu joogaa dikriga ilaahay baa lagu joogaa janno kaa horrayso ku carsoo carfaysaa lagu joogaa cadaab aad ka cararaysaa lagu joogaa laguma joogo kaar laga qaaday laguma joogo beriis loo diiday laguma joogo gaal loo difooseeyey laguma joogo zine iyo liwaad la kor yeelay waxa weeyaan waxaan leennahay maa haakadaa tuuradu libili yaa sacad war sacadow geela saa looma arooriyo war culumaa u suwey saa dadka loomacwee looma halaago looma tawjiihiyo waxa waxaas oo kalena waa waxaad ku dullowdeen oo aakhiradiinna iyo adduunkiinna aad ku weydeen ee rabbi ka cabsada haddii wax uun damiira idinku hareen waayahay sidoo kale waxaad dhowaan aragtay in mid ka mida wadaadaha u fatwooday shisheeyaha iyo dowladda federaalka isagana uu askarta dowladda federaalka ku qancinayey haddii xitaa salaada ay iska dhaafaan inay shahiid noqonayaan maxaa keenay in wadaadaha dowladda federaalka ay askarta dowladda federaalka ku qanci waayaan inay furimaha joogaan oo ay mar walba soo cararayaan waxaa keenay diindaradooda dadka inaysan diin u sheegayn xaqiiqatan cali wajiis baan la yaabanaa markaasaa waxaa soo galay mid kale oo isaguna sheeganaya shiikhnimo oo magrase maxamed idriis wuxuu leeyahay ruuxu salaada hadduu ka tago oo uu dowladda u dagaalamo jannuu gelaya soomaalidan waxaan ka maqli jiray cadaabaha ilaahay waa kala subxaanalaystaan anoo la yaaban cali wajiis baa waxaweye maxamed idriis soo gala suuyanimaan tukan oo daa'irada islaamkaba aan ku jirin oo dimuqraadiya u dagaalamaya man taraka salaata faqad kafar markii horeba islaamnimada aan ku jirin ayuu wuxuu leeyahay hadduu dimuqraadiyo u dagaalamo iyo diindarro jannaduu gelayaa dalu fiirsada bal jur'ada iyo macnaha khayrdarrada إن الذين يفترون الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إلهي سبحانه وتعالى كوا كبين أبو رنيا ما اللي بانان محايا لي وبين أبور واضحة بعينها وأيسا إلهي سبحانه وتعالى وسن كعبسنين وأوسن دينتيسا وحوية وقعبسنين oo muslimiinta tawxiidka garanaya oo diinta garanaya waxa uu sheegayo ay garanaya uusan ka xishoonayn oo nebigu waatuu yidhi sala allahu aleyh waaalih wasalam idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddii aadan xishoonayn wax alla waxaa doonti samee taariku salaad marka hor uu diinta bannaanka ka ahaa oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay oo yidhi waxa weeye ruuxa salaadda ka tagaa waa gaaloobay ballanka u dhexeeya iyo axdiga aniga iyo idinka waxa weeye waa asalaa faman tarakaha faqad kafar nebiguu yidhi sal allahu aleyh waalih wasalam asalaata salaata aakhiru ramaq iyo naftii markay ugu dambaysay wamaa malakat aymaaniku war salaadda ogaada salaaddaas ruuxii ka tegey oo macnaa ayuu wuxuu leeyahay hadduu shahiido yuu u shahiidayaa calankee kash ku shahiidaya raayadee buu wataa diintee buu u dagaalamayaa weliba waa taariku salaad ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إمس الظلم إيا الشرك إيا قال نمان روحا اسكوا فقضي وحان ليناي ورحشوضا ورإلهي كحشون ميسان أدومديسا كحشون ميسان مسلميتا كحشون ميسان حتى ضميركينا وحشون ميسان حتى وعوي وحكا لسكدافي بريسكينا حتى كحشون ميسانو وعوي بريس والله لا وعوي وهنقري kabacdina waa saxaro wax aan ugu jawaabo cabdiwaawe cabdi cabdisamedow maba garanaya kuwaan cali wajiis waa mid ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka ee mar weliba warbaahinta ka soo muuqda isagoo boqolaal fatwo oo isburinaya ee soo daynaya amaba soo saaraya cali wajiis maxay tahay muhiimadda ugu weyn ee ciidankan ay u hayaan oo isaga cabsida weyn ay haysa maxay tahay ciidankan mar weliba uu fataawaha kala duwan soo saaraya ugu qancinaya inay halkooda joogaan cali wajiis horta dadku ma yaqaanaane waa rajul mukhaabaraati ah anaa afkiisa ka dhegaysay asagoo odhanaya cali mahdi baan halkaa u fadhiyey anaa boqorkaa u geeyey anaa boqor hebel u geeyey cabdulaahi yusuf anaa saa ku yidhi halka anaa saa ka sameeyey ha ahaado itixaad hore oo markaas qabiil iyo magaranaysaa wuxuun uga baxay oo ka tegey ha ahaado nin magaranaysaao jaamacada ka soo baxay laakiin dadku waa inaysan ku kalsoobin afkiisa ayuu ku leeyahay anigu rajul mukhaabaraati baan ahaa waxaan u dhexeeyey dowladdaas cali mahdi iyo waxa weeyaan magaranaysaa sacuudiga ayaan u dhexeeyey amniga ayaan waxaweye u soo gudbinaya iyo kan horta dadku waa inay ogaadaan su-aasha ay weydiisay qoobgariirka haya waa midda uu macnaa ka fadhin la'yahay oo is odhan lahaya shalay fatwadaasaa tidhi maantana tanaa leedahay labadaada fatwa isbarbardhig war maxaa iska beddeley xaalkaagu waa sidee waa nimaan garanayn xataa waxa uu ku hadlayo soo ma jeedaa xataa magaranaysaa waxay soomaaliu yidhaahdaan warniyo waxa weeye labadiisa dhagood isma maqlaan maxaa yeele ruuxu markuu xishoodka ilaahay ka tago oo ammaama aljamaahiir uu ka dhaco waxa weye ruuxaasi ruuxaan waxba aan la harayn waxba aan ka xishoonayn waa sababka keentay inuu leeyahay xaggee ku noolaanaysaa lacagta xaaraanta xaggee ku cunaysaa guryaha xaaraanta ayaa mas-uulkaaga noqonaya shabaabkii waa imaanayaan shareecada ilaahay baa lagu maamulayaa xoolahan waa xoolaha beenta ku tabacday waa xoolaha saa yeeshay waxaa marka ku khasbaya inuu fii kulli waadin inuu dhex muquurto oo uu ku halaagsamo waxa weye waa isaga iyo waxa uu tacbay iyo meesha uu ku noolaanayo iyo meesha uu halaagayo waxaan leenahay war xishoo adiga kuwa la midkaa war maalinba maalinta ka sii damaystaraysa waad ka daraysaan oo waxay ummaddu aysan qaadan karin baad sheegaysaan waxa weye ayna alxayaa waxa weye waxaan la yaabay baasha cirada la yidhaahdo ciro oo dadka ka soo baxda ciradu ilaa moogtahay waxa weye qof kastoo waxa weeye ciradu waxa weye mararka qaarkood dadka qaarka inaysan ka soo bixin ayaa wanaagsan wallah maxaa yeelay waxa weye ciradu dadka ka soo baxayso da iyo cilmi iyo khibrad iyo aqoon iyo waxaan soo arki jiray laakiin niman xiraysay waxay ku hadlayaana dhallaanku uusan ku hadlayn jaahilku uusan ku hadlayn kan waxba gawaalan uusan ku hadlayn waxa way ciradu macnaha waxa way waad la yaabaysaa dadka qaarkood ay ka soo baxayso war rabbi ka xishooda muslimiinta waxaan leeyahay war dadka noocan ha ku kadsoominina oo manaabirta iska imaanaya oo shuuxiyada waxaway ka shaqaynaya oo maanta liwaad inuu taliyo shuuxiya inay taliso dimuqraadiya inay taliso raggu inay isguursadaan in lagu taliyo haweenku inay isguursadaan in manhaj kale soomaaliya lagu qanciyo shareecada islaamka in la tuuro dadka cirada loo koofiyada wato waxaa ka shaqaynaya war waxa weye waxaas kuwaas waxa moodinina war kuwa haw dhag raaricinina war ma mutaan in la dhegayso wallaahi summa wallaah waxa weye inaysan mudan in xataa dhegta loo raariciyo walow bidaqiiqatin waaxida maxaa yeelay waa dad adduun iyo aakhira labadaba seega ciyaadan billaah